sharci dijaayaasha gobolka ayaa kusoo laabtay Iowa Capital maantay waxbarashada canshuuraha ah, nabadgelyada ayaa ah axmiyada ugu weyn ee sharci dejinta Iowa ee sanadkii labaatan labaatankii labaatan iyo hal waxaana kusoo biiray gudaha in ka badan laba boqol muxaadarayaasha ka hortaagay maskaaro boqolaal qof waa yar yihiin haday jiraan iyaga kamid ah oo wajiyada daboolaya ayaa maanta laga soo buuxiyey Iowa Capitol Rotunda waxay ka mudaharaadeen in doorashariika iyo tallaabooyinka kale ee caafimaadka bulshada laga talogalay in lagu yareeyo faafitaanka cudurka faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus iyo cudurka faafa ee covid-19 amarada caafimaadka bulshada ee Iowa ayaa hadda jiray ayaa dadka ugu baahan yahay inay xirtaan weji furfurka dadweynaha dhexdiisa markii ay ku jiraan gudaha iyo hareeraha kuwa kale in ka badan toban iyo shan daqiiqo laakiin hogaamiyayaasha sharci dejinta ee jamhuuriga ayaa go-aansaday in aan lagu baahan yihiin booqdayaasha capital in ay ka xirtaan wejiga boqol iyo kontonka xildhibaan ayaa ku shiray aqalka madaxtooyada iyaga oo ahaan lahayn shucuurada maskaaro iyo xereer aan u baahanyihin shacinta imtixaanka covid-19 ee toogan iowa maanta waxay leedahay shan boqol toban iyo hal kiiso cusub oo covid-19 iyo toban iyo hal dhimasho kale gobolka waxay ku dhawaad saddex boqol kun oo kiis oo coronavirus ah tan iyo markii uu kusoo muuqday iowa bishii maarso waxaa jira in ka badan kun boqol oo dhimasho ah degmada woodbury waxay ka jiray labaatan iyo todoba kiis oo cusub oo laga daray oo laga daray wadarta tirinta kiisaska labaatan iyo afarkii saac ee lasoo dhaafay khudbadaha maalinta furitaanka ee golaha sharci dejinta ee iowa caadi ahaan waa isku mid iyada oo wada shaqeynta labada dhinac ahaa ayaa tahay mawduuc guud taasi ma ahaan maanta hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka todd pritchard ee magaalada charles city wuxuu yiri isagoo labaatan iyo shan sano jir ah oo raga oo rug cada ciidan ahaa wuxuu aada ugu carooday wixii ka dhacay capitalka mareykankii arbacadii lasoo dhaafay richard wuxuu sheegay in xildhibaanada iowa aysan indhaha ka laaban karin waxaa sababay weerarka toddobaadkii hore laga qaaday xaruntaha baarlamaanka mareykanka khudbadiisii ugu horeysay ee uu ku ee uu ka jadiyo aqalka sanadkan ayaa richard ku sheegay markii ugu dambeeyay gobolka cumberland difaacayo kuwa su-aalka qabi sharci ahaanta diraashooyinkayga dilca ayaa kusoo kordhay tirka turunta dugsida degma sioux city community school ayaa kusoo warmay in labaatan iyo sideed arday ay kusoo warmeen covid nineteen mid toogan markii ay fiiriyeen maqnanaasha afarta iyo shantii jaanyo lambarkaasi wuu ku dhuwan yahay kana sareeyay qabka warbixinta askalka ahaa dugsida degmada wuxuu ka jiraa cusbuucii labaad qaabiiska ugu daafankaas oo kalabar ardayda ay aadan dugsiga laba maalmood usbixii iyo badqii ay adeeyeen laba maalmood oo kale guddiga iskuulka magaalada c city ayaa kulmeeyay caawa si ay dib uga eegaan qorashada ku noqoshada wax ka barashada waxayna ka wada hadlan ikhtiyaarada intii sanadkii ka horta